Hay'adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka ee Sodma ayaa boqol qoys ugu qaybisay deeq raashin ah xaafadda Seybiyaano ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Deeqda ayaa isugu jirtay bur, bariis, sonkor, timir iyo caano. Agaasimaha Waaxda Gargaarka Hay'adda Maareynta Masiibooyinka Marwe Sahra Cali Yuusuf ayaa ka warramaysa gargaarkan iyo waxa uu isugu jiro.
Waxaan taagannahay degmada Hodan waaxda Oktoobar oo aan maanta aan ku qaybinayno raashin iskugu jira noocyadiisa kala duwan timir, bur, bariis, caano boore iskugu jira. Waan u qaybinaynaa dad danyara oo ka kooban agoon iyo dad masaakiina waxba haysanin annagoo ah hay-adda maareynta masiibooyinka kana duulayna baaqii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda dan qaran iyo guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka ay ugu baaqeen in la gargaaro dadka tabaalaysan oo danyartaan waxba haysan oo ka soo barakacay fatahaadaha colaadaha iyo abaaraha in loo gargaaro ay ku baaqeen waxaan kaloo aan maanta aan fursaddan uga faa'iidaysanaynaa dadkan maanta wax la siiyey ee iskugu jira agoomaha iyo dadka danyarta ah waxaan u sheegaynaa raashinkan inay guryahooda geystaan annaga haddaan hay-addii maareynta masiibooyinka aan nahay waxaan u taagannaa mar walba u gargaaridda dadka danyarta ah iyo dadka aan waxba haysan agoomaha oo aan aad iyo aad annagu aan fokiskeenna uu yahay dadka agoomaha ah waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ballan qaadaynaa in agoonta iyo dadka danyarta aan caawinayn Mid ka mid ah dadka ka faa'iidaysta deeqda ayaa ka mahad celisay.
waxaan uga mahad celinaynaa hay-adda maareynta iyo masiibooyinka deeqda maantay ay ugu deeqday dadka tabaalaysan ee agoonta iyo dadka masaakiinta isugu jira boqol qof oo maanta halkan degmada hodan waaxda oktoobar loogu qaybiyey boqol qof oo masaakiina oo isugu jirta agoon iyo dad maataa marka waa uga mahad celinaynaa ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo ayagana allah ka dhigo wix ay intifaacaan waxaa kaleetoo aan codsanaynaa dadku inaysan boqol iyo wax u dhow aysan ahayn ay dad fara badan yihiin waxaan ka codsanaynaa dadkaas in ilgaara lagu arko oo mar walba ay u baahan yihiin in la taageero